بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار macaashir alikhwa kelimada darsigeenna maanta insha allahu tacaala wuxuu ku saabsan yahay xadiid ka mid a axaadiista nabigeenna sal ly wasalam oo ay ku soo aroortay labi-iyo toban arrimood ama labiyo toban khaslo saddex ka mida nebigu sal ly wasalam wuxuu ku sheegay inay yihiin waxyaabaha bini aadamka halaaga saddex ka midana nebigu wuxuu ku sheegay sal ly wasalam in ay yihiin waxyaabaha bini aadamka badbaadiya ama koriya saddex ka midana nebigu wuxuu ku sheegay sal ly wasalam inay yihiin waxyaabaha loogu dembi dhaafo saddex ka midana oo ugu dambeeyana nebigu wuxuu ku sheegay sal ly wasalam waxyaabaha uu darajooyinka ku helayo labiyo tobanka qodob hal xadiid bay kusoo wada arooreen oo ka mid ah xadiista nebiga sal ly wslam iyagaa un baana insha allahu tacaala wax yar isdultaagi doonaa xadiidka waxaa soo saaray alimaamu طabaraani fi lmucjam اlأwsط min xadiidi cabdillaahi bni cumar wuxuu cabdullaahi bni cumar leeyahay rasuulku wuxuu yihi sal ly wslam halaathun muhlikaat wa halaathun munjiyaat wa halaathun kafaaraat wa halaathun darajaat saddex waxbay halaagaan saddexna waxbay badbaadiyaan saddexna dunuubtaa lagu dhaafaa saddexna waa darajooyin buu nebi ur sal lay slm fa ama almuhlikaat fashuxun mutaac wa hawan mutabac wa icjaabu lmari binafsihi buu nebir sal lay slm saddexda dadka halaagta ayuu nebigu ku hormariyey sal lay wasalam wuxuuna kow ka dhigay shuxun mutaac dadkay halaagaan marka la leeyahay macnaha laga wado waxa weeye ruuxa adduunkiisana waa khasaariyaan aakharana cadaab iyo cadho ilaahay bay sabab ugu noqdaan sidaas daraaddeed adduun iyo aakharaba ruuxii halaag ayay gelinayaan oo sabab ugu noqonayaan saddex buu nebigu sheegay sal ly wasalam saddexdaa midda koowaadi waxa weeyaan shuxun mutaaca bakhaylnimo la adeecsan yahay bakhaylnimo laga dambeeyo oo la raacsan yahay oo loo hogaansan yahay waxay culimmadu leeyihiin shuxun mutaac waxaa loo yidhi bakhaylnimadu sideedaba waa shay bini aadamka ku jira oo ku abuuran way inuu khayrka ka bakhaylo oo xuquuqda gudan waayo oo lexjeclo bato oo gacan adaygo waa dabeecad bini aadamku sidiisaba is ahaan u leeyahay waxayna asalkeedu kasii jeedaa bay tilmaamayaan culimmadu bini aadamka waxaa laga abuuray bay leeyihin caraa laga abuuray sida qur-aanku sheegay caradana dabeecadeedu wax weyaan bay leeyihiin alqabdu waalimsaak yacni wax weeyaan qabasho iyo ceshi ayaduna way isgashaa way ishaysataa wixii iyada galana way qabataa marka haysiga iyo qabashadu waa dabeecadda dhulka bini aadamka maadaama dhulka laga abuuray dabeecaddii dhulkuu leeyahay marka oo ah alqabdu waalimsaak taasi marka waa masalo dabiici ah ruuxaan bakhaylnimada wax kaga jirini ma jiro ilaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay qul low antum tamlikuuna khasaa'ina raxmati rabbii idan la amsaktum khashyata alinfaaq wa kaana alinsaanu qatuuraa waxaad ku tidhahdaa baa la nebiga sal ly wasalam dadka waxaad ku dhahdaa low tamlikuuna khasaa'ina raxmati rabbii alla subxaana wa tacaala khasnadihiisa naxariista alle khasnadaheeda hadday gacantiinna ku jiri lahaayeen waad ku bakhayli lahaydeenoo waad ku gacan adaygi lahaydeen idan la amsaktum khashyata alinfaaq baqdin aad ka baqaysaan inaad bixisaan darteed baqdintaa darteed baad ugu gacan adaygi lahaydeen wa kaana alinsaanu qatuuran dabeicadda bini aadamkuna waa inuu wax celiyo oo waxhayo oo bakhaylo wey waxay leeyihin marka culimmadu dabcigiisu waa bakhaylnimo oo taasi waxoogaa waxhaysigiiyo lex jecladu lagulama yaabo laakiin midda xadiisku uu ka hadlayay halaagaysa waxa weeyaan markay isu badasho bakhaylnimadii mid aad raacsan tahay ood u hogaansan tahay sidaas daraaddeed baa nebigu wuxuu uhi sal ly wasalam shuxun mutaac la ateecsan yahay oo dadku daba joogaanoo ruuxii ka amar qaadanayooo ka dambeeyo xuquuqdii waajibkahaydna ma gudanayo sakadii ma bixinayo dadkii xaqa ku lahaa xaqoodii ma siinayo sadaqadii ma bixinayo cilmigii sharcigii alla baray subxaana wa tacaala waa ku bakhaylayaa waa bakhayl haddana bakhaylnimadii inay cudur tahay oo dhib tahay oo uma haystee ayadiibuu ateecsan yahay oo raacsan yahay oo daba jooga taasi waa asbaabta dadka halaagta wey waa midda koobaad buu nabiga ka dhigay sal ly slm leanna bakhaylnimada ilaahay subxaana wa tacaala hadduusan kaa ilaalinin waad halaagsamaysa haddii ilaahay naftaada bakhaylnimadeeda kaa qabtana waa badbaado siduu ilahay qur-aanku sheegay subxana wa tacaala alla siduu qur-aanku sheegay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun baa layidhi subxana wa tacaala naftiisa bakhaylnimadeeda ruuxii laga ilaaliyo waa kuwa liibaanay buu alla yidhi subxana wa tacaala macnaha aayadda waxaa laga fahmayaa naftiisa bakhaylnimadeeda ruuxaan laga ilaalinin waa kuwa halaagsamay saas daraaddeed baa aayaddu waxay kuu tusaysaa xadiidka qeybtiisa hore macnihiisaay tilmaamaysaa oo ah shuxun mutaac waa min almuhlikaat shuxa daacadiis bakhaylnimada yeelideediiyo u hogaansankeeda haddii ilaahay kaa qabtana fa ulaa'ika humul muflixuuna waa liibaan sababteed wa intii liibaantay ilaahay baa nafta bakhaylnimadeeda ka qabtay inta halaagsantayna waxay ku halaagsameen waxyaalaha ugu badan waxaa ka mid a bakhaylnimadaasoo lagu ibsilayay shuxun mutaaca waxaa ka midoo soo gelaya dadka intii bakhaylada ahaydee gacanta adkayd baa la daba joogaayoo la raacsan yahay macnaha wax weeyaan xoolaha waxaa laga yaabaa in badan inay dadka bakhayladaa gacantooda ku ururaan dadkiina bakhaylkaas gacanta adag ee wax uruurinaya inay wax moodaanoo isagaa ay ka dambeeyaan oo la daba joogo oo la raacsanaado iyaduna way soo gelaysa dabeecadda marka noocaasoo kaleeta ashuxu lmutaac waxa uu nebigu ku sheegay sal ly wasalam saddexda dadka halaaga mid ka mida wey lianna waxay kugu kalifaysaa inaad xuquuqdii waajibkahay diiddo sakadii ugu horayso sadaqaadkii diiddo xuquuqdii qaraabada inaad diiddo inaad masaakiinta waxtarkoodii diiddo xuquuqdii o dhan inaad diiddo waxa lagu bakhaylana keliya ma aha xoolo keliya maaha cilmigii sharciga ahaa ruuxa ilahay siiy subxaana wa tacaala hadduu bixin waayo waa bakhaylnimo akhlaaqda wanaagsan ee ilaahay ku siiy subxana wa tacala haddaad bixin weydo waa bakhaylnimo bakhaylnimadu marka majaalaad fara badan bay gashaa keliya xoolaha keliya maaha taasi waa midda koobaad waa sababta labaad ee saddexda waa halaagta uu nabigu ku sheegay sal ly wasalam waa hawan mutabac buu nabig sl ly wslam hawo la raacsan yahay hawada waxaa la yidhaahdaa waa nafta doonideeda wey iraadat nafs shahwat nafs nafta doonideeda oo iyadana la raaco oo ruuxu iska dabagalo kolba sidii naftiisu rabto hadday adduunyo ula foofto waa raacsan yahi hadday balwad iyo yacni ay maandooriye iyo daroogo ay geliso waa raacsan yahi hadday shahawaad iyo fawaaxish iyo zino u kaxayso waa raacaya haddii ay wax dil iyo wax kharibid u raacdo u kaxayso waa raacaya meel alla meeshay naftiisa u kaxayso ayuu daba joogaayo ma xakameeyo naftiisa naftaasuu raacsan yahi raacidda marka naftu waxay rabto uun layska dabagalaay ayadana waa sababka labaad ee waxhalaagabu nabigu ku tiriyay salawatu rabbi wasalaamu caleyh leanna ilaahay subxaana wa tacala siduu leeyahay alimaamu shaatibi caleyh raxmatullah kitaabta ilaahay wuxuu u soo dejiyey rusushana usoo diray bini aadamka in la yidhaahdo naftiinnu waxay rabto khilaafa naftu waxay rabto iyo shahwadeeda iyo doonideeda baa la rabaa inaad dabamarto ilaahay subxaana wa tacaala naftan xumaanta doonaysa markuu kugu abuuray leanna asal waxa u ah naftu inay xumaan doonayso sida ilahay qur-anka ku sheegay subxana wa tacaala ina annafsa la ammaaratun bisuu xumaantay aad ruuxa ugula talisaa oo xumaantay abartaa oo wanaag kugula talin mayso naftii nooca ahayd ee kugu dhex jirtay haddii aad ayadii ka tala qaadato oo iyadii aad dabagasho hade wax weyaan waa halaagaaga wey markaas adduunkaagana waa ku halaagaysaa aakhirana meel xun bay ku wataa maxaa la doonayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala naftan xun markuu ku geliyey haddana isla markaa caqli buu ku siiyey caqliga waxaa laguu siiyey in aad nafta doonideeda ku xakamayso caqliga caqligu inuu xakameeyaa lagu siiyey naftu waxbay rabtaa waa inuu caqligu ka baaraandego oo uu miisaamo oo uu yidhaahda nafay waxanaad rabto dani ma ku jirtaa mise dani kuma jirto hadday noqoto dani kuma jirto waa inuu caqligu diido oo naftii ku diido hadday noqoto dan iyo maslaxa ku jirtana waa inuu caqligii ogolaado caqligan wuxuu ilaahay kuu siiyey subxaana wa tacaala doonidda nafta inuu isagu kala shaandheeyo kala hufo kala saaro maxaa fiican maxaa dani ku jirta maxaa maslaxa ku jirta maxayna ku jirin caqligu inuu kala hufaa ilahay kuu siiy subxana wa tacaala shahwo keliya laguma siinin laakiin waxaa lagu siiyey shay yani lagu dheeli tiray oo la doonaya inuu isagu miisaanka u noqdo waa caqligaa ilahay bini aadamka siiy subxana wa tacaala inay marka isagu xakameeyaan la rabaa sidaas daraaddeed ayaa yani waxa weyaan in badan shareecada qur-aanka iyo sunnadu waxay ka digaan nafta hawadeeda in la raaco shahawaatu nafs nafta doonideeda in la raaco aada looga digaa nafta khilaaf oo iyada yani waxa weya layli oo iyada tababar oo naftaada ka adkow oo ha ku hogaansanto oo caqli iyo xikmad iyo cilmi iyo diin ku xakamee laakiin ayadu yayna kuu talini ayadu yayna kuu talini hadday kuu talisa waa ku halaagaysa allah subxaana wa tacala waa ka qur-aanka inoogu sheegay wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa can ilhawaa fa ina aljannata hiya alma'wa ruuxii ka baqa alla hor istaagidiisa ma intaa keliya wanaha annafsa can ilhawaa naftana waxay rabto ka reeba naftu waxay doonaysana ka xakameeya fa ina aljannata hiya alma'waa hoygiisa iyo meeshuu gelaya waa janno macnaheedu waxa weeye janno waxaad ku geli kartaa uun inaad naftaada xakamayso oo aadan yeelin waxay rabto ku raacin haddii aad naftaadu ku hogaamiso saad say rabto kaa yeesho oo iyada waxay rabto aad ku raacdo adiya janno waad isdayseen saas daraaddeed baa nabigeenu sal ly slam wuxuu yidhi xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat buu nabig sal lay slm jannada waxaa lagu xayndaabay oo dayr looga dhigay waxyaalaha ay naftu neceb tahay waxyaalahayna naftu doonaynin waa jannada darbigii kaa xigay wey maxayna doonaynin naftu naftu ma rabto inay cibaadaysato naftu ma rabto inay ilaahay keli yeesho naftu ma rabto inay tukato naftu ma rabto inay soonto ma rabto inay sakayso xaj iyo cumro ma rabto inay jihaaddo ma rabto inay ilaahay diintiisa u shaqayso oo dacwo gudato ma rabto maadaama ayna rabin waxyaalaha ayna rabin baa waxay yihiin wixii jannada xayndaabka u ahaa oo janno lagu geli lahaa naartana waxaa lagu xayndaabay oo derbi looga dhigay buu nebigu sal lay wasalam waxyaalaha naftu ay jeceshahay maxay naftu jeceshahay shirki bay jeceshahay macaasibay jeceshahay dunuubtay jeceshahay shahawaadkay jeceshahay zinadiibay doonaysaa inay wax dishay doonaysaa inay jaraa'im iyo dembiye gashay doonaysaa in intay seetada laga furo say doonto ay yeeshay doonaysaa sidaa ay naftu doonaysay ay rabto waa derbigii naarta iyo adiga u dhaxeeyey markaad gashood yeesho waxay rabtana naartii waad gashay nebigu macnahaasuu tilmaamaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh muxuu yahay marka yani waxa wey waa hawan mutabac hawo la raacsan yahay oo la daba joogo oo yani waxa weye ruuxu uu iska daba joogo haddaad aragto iyadana waa asbaabta dadka halaagtee muhlikaadka buu nabigu ku daray salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka dambe waxay gaadhi kartaa hawada nafta raacideedu sidii ilaah la caabudaya all kasoki oo kale all kasoko oo kale sanam la caabudayo kale noqonaysa afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah wa adallahu allahu calaa cilmin bal ka warran baa layidhi midka ka dhigtay wixii uu caabudahayeyba naftiisu waxay rabto ka dhigay wax kaleba ma caabudaba naftiisu waxay rabto unbuuba caabudaaba taasa mabda u ah naftiisu farjigaa iyo nafta iyo wuxuu waxay doonaysa intaasuu u noolyahay bal kaa ka warran bu alla yidhi subxana wa tacaala waata nebigu xadiiska ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh tacisa cabdu dirham wadiinaar waxaa halaagsamay buu nebigu sal lay slam oo inkaari ku dhacday midka dirhamka iyo diinaarka addoonka u ah macnaha iyadaasuu u noolyahay wuxuu nebigu yihi sal lay wasalam in uctiya radiya wain lam yucta sakhita buu nebi yuri sal lay waslam hadduu helo shilinkii iyo diinaarkii iyo doolarkiiiyo wuxuu u noolaa hadduu helo waa raalli noqonaya oo waa qancaya waa riyaaqaya waa farxaya hadduu waayana waa cadhoonayaayo waa xanaaqaya iyadaasuu ilaah ka dhigtayo iyadaasuu ka dambeeya oo caabudsan yahay buu nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sanan bay noqon kartaa marka dambe la daba joogo oo dadkan maalan balwadooda daacadda u ah oo kolba meeshii naftu u kaxaysaba iska mara macnaheedu wax weeyaan ilaah kale oon ka ahayn nafta ay caabudayaan ma jiro iyadaasay raalligeliyaan iyadaa qancinteeda raalligelinteeda waxaasay macnaha wax weeyaan ayay daba joogaan marka waa hawan mutabac ruuxaa naftiisa xakamaynin haddaad aragto oo naftiisa aan ka adkayn oo doonidda nafta iska daba jooga ruuxaasi waa halaagsamay shaki ma leh adduunkana waa halaagsamay aakharana meel xun iyo cadaab ilaahay subxaana wa tacala unbuu ku dambayn doona sababta labaad ee marka asbaabta saddexdee oo waxhalaagta ka mid a buu nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh fircoon waxa u diiday nebi muuse inuu raaco waxay ahayd hawan nafsi bay ahayd sidoo kaleeto ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala intii la dagaalamaysa waxay ula dagaalamayeen wax kale ma ahayn hawan nafsi bay ahayd naftoodu say rabeen bay rususha ka hor yimaadeen oo kutubta ka hor yimaadeen nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markii ilaahay soo diro maka uu ka soo baxay oo uu yidhi quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixu wareerkaygiiow laa ilaaha ila allahu dhah waad liibaanaysaane odayaashii adeeradii ahbaa ugu horreeyey wax ka hor yimaada maxay kaga hor yimaadeen leanna say rabeen buu diiday say rabeen si ka gadisan buu la yimi sidaad rabto uun haddaad marka daacad u ahaato dabagashahay khasaare adduunya mid aakhara wey natiijadaada halkan baad ku dambayn doontaa marka nafta inaad iska xakamayso iska qabato oo aad caqlina ku miisaanto diinna ku miisaanto yaa la doonayaa oo loo taliyaa la doonaya macna saas weeyaan qodobka ugu dambeeya wax weeyaan saddexda waxaa laga ka mid ah icjaabu lmar'i binafsihi buu nabi sal lla alay wasalam icjaabu lmar'i binafsihi ruuxa inay naftiisu cajabiso inuu ruuxu naftiisa u bogo inay naftiisa uu jeclaysto in naftiisa uu u arko inay ka fiican tahay inta kaleo dhan ra'yigiisaa la quman oo ra'yiyada kaleo dhan ka fiican diin ahaan isagaa dadka uga sita nasab ahaan iyo dhalashuu dadka uga sitaa caqli iyo garashuu uga sitaa cilmibuu uga sitaa isagaa isku mashquulsan isagaasaa isku mashquulsan dadka oo dhan inuu ka fiican yahay buu isu haysta haddaad aragto ruux noocaasoo isu haysta inuu dadkoo dhan ka fiican yahay dadku ugu liitaa limaada lianna taskiyatu nafsi baa ku jirta allana subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa waxba naftaada ha ammaanin naftaadana kor ha u qaadin hana istaskiyeynin ilaahay baa garanaya cidda cabsida badan subxana wa tacaala maaha adiga miisaanka saad wax u wada maaha say kula tahayna arrintu maaha miisaanku waa ka ilaahay subxaana wa tacaala saad adigu isu haysata meehe waa sida lagu haysto sidaad adigu wax u dhigaysa meehe waa sida ilahay agtiisa wax u yaallaan subxaana wa tacaala sidaa daraaddeed waa icjaabu lmar'i binafsihi ruuxu inuu naftiisu ay cajabiso yani wax weyaan adduunkiisana waa khasaarinaysaa aakharadiisana waa adduunkiisa aakharadiisa waa khasaarinaysaayoo allah subxaana wa tacaala sunankiisa waxaa ka mid a rabbaaniga ah ee kownkan uu ku maamulo waxaa ka mid a haddii cidii ay kor isu qaado ilaahay subxaana wa tacaala inuu dhulka ku dhufto ciddii isliiddo oo hoos isu dhigtana ilahay inuu kor u qaado subxana wa tacaala saas daraaddeed buu nabigeen wuxu uhi sal ly waslam saddex arrimood waan ku dhaaran buu nabi uri sal ly waslam saddexdaa waxaa ka mid a maa tawaadaca axadun lilaahi ilaa rafacahu buu nabi uri sal ly waslam ruux ilaahay dartii isu liida oo naftiisa hoos u dhiga ma uu jiro ilaa hadduu jiro ilaahay baa kor u qaada subxaana wa tacaala saas haddaabaad ilaahay dartii isu hoosaysiiso dadka cilmi baad la dheer tahay waxaad iska soo qaadaa inaad dadka ugu jaahilsantahay caqli baad la dheer tahay waxaad naftaada ka dhigtaa inaad dadka ugu caqli yartahay xoolaad la dheer tahay waxaad iska dhigtaa inaad dadka ugu faqiirsantahay inta ugu hoosaysa la noolow wax kastoo dheeraadoo ilaahay ku siiye subxaana wa tacaala waxaa la doonayaa intaad meel iska dhigto inaad isku darto addoommada kuwooda ugu hooseeya man tawaadaca lilaahi rafacahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa magacaaga kor u qaadaya allah subxaana wa tacaala sumcadaada kor u qaadaya allah qiimo kuu yeelaya subxaanahu wa tacaala laakiin ruux hadduu kor isu qaado oo isagu magaca raadsado oo uu dadka inuu ka sarreeyo istuso uu yani wax weyaan uu isku qanciyo markaa ilaahay baa subxaana wa tacaala hoos u dhigaya saas daraaddeed baa waxaa sugan nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh hal wuxuu lahaan jiray uu fuuli jiray hashaasi neefka geela neef ka dheereeya ma jirin kiila saxaabadu ay wataan iyadaa ugu dheeraysay hashii iyadaa haydee caanka ku ahayd inaan lalaba tartami karin baa maalin maalmaha ka mida nin reebaadiye ah oo qaalin wata baa saxaabadii u yimid qaalinkii yaraa ee uu watay baa hashii nebiga ka dheereeyey saxaabadu markaasay ka xumaadeen markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal ly wasalam dhaafa buuhi maxaad uga xanaaqaysaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xaq isaga dhigay buu rasuulku sal ly waslam xaq ilaahay wuxuu isaga dhigay shay inuusan kor isu qaadin ilaa ilaahay hoos buu u dhigaa subxana wa tacaala hashani mudday geela ka dheeraynaysa laakiin weligeed ma dheeraynaysa iyadu maya waa in loo keeno cid ka dheeraysa oo hoos marisa ninkii maalin isqaadqaada waa in ilaahay uu ku soo saaro cid hoosta marisa marka wax weeyaan rabbi sunankiisa kownigaa weye weligaaba haddaad adigu isa sarraysiiso marka ugu dambeeya dhulka unbaa lagugu dhufanaya laakiin marka ilaahay kor uu kuu wadayo waa markaa tawaaducdood hoos isu dhigto marka icjaabu lmar'i binafsihi naftaadu inay ku cajabiso waa khatarta ugu weyn waana dhibka bulshadeenna in badanoo ka mida maanta in haysta wey macna wuxuu doonayaa meel haddii laysugu yimaado in ra'yigiisa iyo taladiisa la dhegeysto talo kale maba jirtaba haddaan taladiisa iyo warkiisa la qaadanin meeshaba la wada joogima waa lagu kala tegaya ana buu kuleeya ana ana ana ana ana adigu maxaad icjaabu lmar'i bira'yihi wa binafsihi halkaasoo kale markuu ruuxu gaadho dadna lama noolaan karo dadna wax lama qaybsan karo leanna dadkii o dhanba wuxuu u arkaaba inuu isagu ka sarreeyo sidaas daraaddeed tiisa in la qaato wey nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh u fiirso rabbigii subxaana wa tacaala tarbiyada uu siiyey isagoo oo loo waxyoonayo oo waxyigu ku socdo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu saxayo ayaa haddana maca daalika rabbi wuxuu ku yidhi washaawirhum fi lmri faidaa cazamta fatawakal cala allah saxaabadaada la tashaa layidhi nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadaada ka talageli arrimahaa doonaysa inaad ku tilaabsato saxaabadaada la tasho saas daraaddeed nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuu tashan jiray meerar fara badan waxaa soo aroortay taladiisii tala aan ahayn intay saxaabadu soo jeediyeen inuu tiisii ka tegey oo tii saxaabadiisa qaatay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh walakum fii rasuulillahi uswatun xasana waxaa ka mid a maalan maalintii bader nebigu sal ly wasalam gaaladii qureysheed ciidankeedii markuu soo socday meesha ugu istraatiijisan inay tahay markaasuu nebigu ciidankii meel dejiyey saxaabadii nin ka mid a yidhi rasuul ilaahayow meeshani ma istraatiiji ahaanunbay kuula qumanaatay mise waxyi baa kugu soo dego oo meeshan ciidanka daji ku yidhi hadduu waxyi yahay oo meesha waxyi u yaalla hadalkama fura calaa ara'si walcayn way markaas haddayse laakiin taatiig dagaal aad meeshan u degtay meeshan waa laga fiicanya markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly sl maya tala unbaa ila noqotae laakiin wax waxyiyo meeshan hadda deg yidhi ma jiro markaasuu rasuul ilaahay oo meesha bedel nebigu waa yeelay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ciidankii oo dhan intuu raray meeshii saxaabigu ku talinaya buu nebigu dejiyey waana meeshii dagaalku ka dhacayo u fiirso ma aha saxaabo badan iskuma waafaqin dhowr nin ra'yigooda iskuma raacin hal ninoo saxaabada ka mid ah maalintii sidoo kaleeto maalintii uxud oo qurayshi ay soo duushay nebiga taladiisu waxay ahayd salawaatu rabbi wasalaamu calayh in aan magaalada laga dhex bixin maadaama quraysh ciidankeedu ka badan yahay ciidanku nebigu wato sal ly wasalam wuxuu ku taliyey magaalada dhexdeeda aan ku dagaalanno oo dagaal magaalo aan nimankan la gallo dagaal magaalo laguma kala adkaado maadaama ay naga tiro badan yihiin aan magaalada kula dagaalanno aan ku sugno bannaanka inaan ugu bixin rag saxaabada ka mid ahayoo dagaalkii beder ka baaqda oo dhallinyaro u badnaa baa waxay yidhahdeen rasuul ilaahay oo magaalada rag ku suga magaaladaynu rag ku sugaynaa ragga bannaanka inoogu soo bixi bay dheheen maxay tahay magaalada gudaheedaan ku dhumaalaysanayna wax soconaya maaha bay dheheen nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh warkoodii buu yeelay ina bixiya buuhi ina bixiya bannaanka inoo saar buuhi isla markaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh riyo uu riyooday baa jira oo wuxuu ku riyooday isaga oo dhufays ku jiro dhinacyaha oo dhan dhufays kaga wareegsan yahay dhufayskaana magaalada madiinuu nabigu ku fasiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku riyooday seeftiisii oo kala jabtay waxaa kaloo uu ku riyooday lo la gowracayo saxaabadiisa la layn doonuu ku fasiray nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh magaaladii madiine ee uu ku fasiray inay tahay dhufayskii ilaalin lahaa riyadiisuna waa waxyi nebiga riyadiisu waa waxyi ambiyada haddana maca daalika saxaabadiisu markay ku adkaysteen dhallinyaradii ay yidhahdeen nebi allow bannaanka aynu ugu baxno nimankan ina wadiyabu rasulku uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh markuu nebigu labistay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo labiskii dagaalka uu gashaday ayay intay ku soo noqdeen ba yidhi waxaan rasuul ilaahi malaha waxaadan rabin baanu ku marsiinay waxay nala tahay inaan ra'yigii ka noqonno sidii kula quman aan yeelno markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam nebi rasuul marba hadduu labisto oo dagaalka daris yani waxa wey uu qaato labiskiisa qaato dirayskii dagaalka hadduu qaato ma ma aha buui gar ma aha buui inuu dib u furo ina dhaqaajiya buui waa tii la baxayoo goobta bannaanka laysugu tago dagaalku meeshii ka dhacay taladii hore nebi maxamed ma ahayn salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin saxaabadiisaa ku taliyey ra'yigiisa nebi maxamed waa ka tanaasulay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadii ra'yigoodii buu raacay rasuulku sal lay wasalam mar saddexaad bay ahayd dagaalkii kaa ku xigaya axzaab ee laysu soo bahaystay nebiga sal ly wasalam oo magaalada madiine lasoo duuldegay carab intii ka dhaqaaqaysay qabaa'ilaba intayse soo biirsadeen nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ree madiina labadii qoys ee aws iyo khasraj labadoodii ugaas waa sacdayn sacd ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaada ayuu nebigu la tashaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi sacdaynow war labadiinan ugaas nimanka halkaas iyo ka yimid riyaad dhankeeda ka yimid oo yeman ka yimid oo qabaa'il gaala oo isa soo bahaystay oo u xoog badnaaba markaa oo qatafaan iyo la dhihi jiray nebigu wuxuu uhi sal lla lay wasalam nimankaas intaynu si gooniya ula hadalno ilaan waxaa la doonayaa markii laisuu kaa bahaysto awood badanna aadan lahayn inaad markaa siyaasadda ijtimaashay u baahantay nebigu sal lla lay wasalam marka wuxuu tala ku bixiyey aynu nimankan kala sirno oon kala saarno oo qaarkooda xooga badan intaynu heshiis gooniya la galloon wax u ballanqaadno haynaga noqdeen qurayshiya intay wadatana aynu markaas hilfaa u qaadno qoladan marka faraha badan maxaa lagula xaalaya wuxuu nebigu uri sal lla lay wasalam aan u ballanqaadno midhaha magaalada madiina ka go-a timirta iyo midhaha ka go-a qaar ka mid a intaasoo sono inaanu siino yacni waxa wey timirta niskeed iyaguna iska noqdaan inta kalena aynu markaas aynu macnaha wax weyaan aynu aan waa iska celin karnaa markaa labadii sacaad waxay yidhaahdeen nebi allow weliganna intaan islaamka ka hor wada noolayn qabaa'ishan aad sheegayso weligood hal qabiil oo baad naga qaaday ma jiray dheh xoolaha nagana bilaash ku cunay ma jira bay dheh yaa imaa inaan marti gelinno yaa imaa inaan siinno yaa imaa inay naga gataan laakiin baad iyo cagajuglooyin weliganna waxna lagagama qaadin bay dheh maanta annagoo muslimiin oo ilaahay iimaan iyo islaamnimana siiyey baad bixiyo oo qolyahan laaluusha haynaga tageena yeeli mayna dheh waxay qaadayaan ha qaadeen rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka yeelay sacdayn waa yahay buuri balu fiirsa ilahan kuu dhaariyey yacni waxa weeye icjaabu lmar'i binafsihi ruuxu taladiisa iyo ra'yigiisa iyo tiisu inay la qumanaa tahay dad kuma wadi karo kulamana heshin karayo marar fara badan waxaad u baahan tahay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo muuxa ilayhi ah oo laa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa ah ayaa haddana maca daalika rabbigii uu leeyahay tasho haddana markuu tashado taladiisa marar fara badan ka tanaasulaya nebigu salawatu rabbi wasalam aleh waxaa la doonaya marka ruuxa muslimka inuu yahay hayin layin hayin waa hayin sida ratiga la rarto oo kale waa hayin layin weyo waa dabacsan yahay waa mutawaadico waa isliidaa kibiriyo isla weynan ma yaqaan saas daraaddeed baa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay wa icjaabu lmar'i binafsihi saddexdaa arrimoode uu nabigu isku daray sal ly waslam markii bulshada ay ku bataan oo ay soo baxaan buu nabig sal ly waslam waa saddexdee saddexdaas oo ah muhlikaadka oo ah bakhaylnimada la raacsan yahay iyo hawada nafta nafta waxay rabto oo la raacsan yahay iyadana iyo naftaadii oo aad jabgelisood isu bogto saddexdaasi markii aad aragtaan buu nabi sal ly wasalam facalayka bikhuwaysati nafsika watruk amra alcaama buu nabig sal ly wasalam adiga naftaada waxyaalaha u goonida ah arrimahaaga khaaska ku jeedso arrimaha guud iyo dadka iyo arrimahoodana faraha ka qaad buu nabig salawatu rabbi wasalam caleyh bimacnaa waa cusla waay mujtamac fasaaday wey mujtamac saddexdaa arrimood laga hele xalna kama soo jeedee arrimahaaga khaaskaa isku mashquuli arrimaha guudna faraha ka qaad buu nabigu salawatu rabbi wasalam caleyh xal male macnaha xal male waa midda maanta ina haysatawa midda maanta ina haysatawa bakhaylnimo la raacsan yahay ruuxu wuxuu rabo iska samaynayo dadkiioo nin walba tiisii la qumananto qumanihiisa qoorta loo geliyey saddexdaa arrimoodba waa saddexda khasle ee maanta bulshada haysatawa waana waxay wax la hagaagi laayihiin waana waxa keenay halaaga keenay waa waxa burburka keenay waa waxa jabka keenay waa waxa qaxa keenay waa waxa isfahamwaaga keenay waa waxa meel walba markii wax laga sameeyaba uu u burburayo khilaafka keenaya ishaysiga keenaya yani waxa weye wada jir la-aanta keenaya muxuu yahay waa khisaasha iyadaaba yaimaa dadku inay nin walba isla quman yahay yaimaa waxaan raba ha la sameeyo yaimaa ma ahee waxa weeye bakhaylnimo saddexda khaslo ee nebigu tilmaamay sal ly waslam baa waxay yihiin saddexda khaslo ee maanta bulshooyinkeenna inteeda badan burburinaya ama halaagaya saddexdaasi waa saddexda uu nebigu yuri sal ly slam waa muhlikaada iska jiro iska ilaaliya saddexda ku xigtahay waxa waa munjiyaad dadka ayay badbaadiyaan halaagay ka badbaadiyaan dhibaataday ka badbaadiyaan khasaarahay ka badbaadiyaan saddexdaasi maxay yihin alcadlu fi ladabi waridaa buu nabig sal lay wasalam inaad cadaaladda ku dadaasho haddaad cadhaysan tahay iyo haddaad faraxsan tahay haddaad raalli tahay ood qanacsan tahay iyo haddaadan qanacsanaynba haddaad kooxdan isku koox tihiin kooxdaana aad ku kacsan tahay ama kuwan aad ku kacsantaho kuwan aad isku koox tihiin fii xaalati alghadabi waaridaa waxaa la doonayaa inaadan cadaaladda ka tegin lusuum lcadaala lusuumu lcadaala oo inaysan cadhadu kugu bixinin ruuxaad u cadhaysnayd inaad ku xadgudubto siduu ilahi qur-aanku sheegay subxaana wa tacaala walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrab litaqwa cadaawad aad qolo u qabtaan yayna idinku xambaarin inaad cadaaladda ka gudubtaan cadaaladda sameeya bu alla subxana wa tacaala ka kuu dhow midka kaa fog kaad necab tahay kaad jeceshahay midkaad ku faraxsan tahay midka aad yani waxa u cadhaysan tahay dhammaantood cadaalad inaad laasimto xaaladahaagoo dhanna aad cadaalad aad ku sugnaato middaa iyada ah waa midda koobaad ee ka mid a asbaabta bini aadamka badbaadisa oo khasaare adduun iyo mid aakharaba ka badbaadisa alcadl macnaheedu waxa weeyaan dadka qaarkiioo waxaa jira markii uu shay necab yahayna meesha ugu dambeeya nacaybka ka gaadha markuu shay jeclaadana jacaylka wuxuu ka gaadhaa meesha ugu dambaysuu ka gaadhaa maba yaqaanaba wax u dhexeeya boqol iyo zero wax u dhexeeya ma jiro saas wuxuu necab yahayna waa ziro wuxuu jecel yahayna waa mia filmia waa boqolkiiba boqol dad dabeecadoodu saa tahay baa jira waana qolyaha uu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi tilmaamaya xadiidka xasanka duruqdiisa marka laysu geeyo xadiid abi hurayra tirmidiyo ay soo saareen bayhaqi nabigu wuxu uhi sal ly wasalam axbib xabiibaka hawnan maa casaa an yakuuna baqiidaka yowman maa wa abqid baqiidaka hawnan maa casaa an yakuuna xabiibaka yowman maa wuxuu nabigu uhi sal ly wasalam ruuxa aad jeceshahay si tartiiba u jeclow maalin baa laga yaabaa inaad nacdo midka aad necab tahayna tartiib u nac maalin baa laga yaabaa inaad jeclaato bal miisaanka u fiirsada alcadlu fi lqadabi waridaa saas man ruuxa markaad jecesha biniaadamka dabeecad wax caadi u ah markaad jeclaato ruuxan ama kooxdan jeclaato macnaheedu waxa wey ishaadu ceebtiisa arki mayso wanaagiisa unbaa u muuqda wanaagga markaad jecesha markaad necab tahayna ishaadu xumaantiisa unbay ku tusiya wanaagiiso dhan waa kaa qarinaysa waxaa la doonayaa marka fii xaalati alqadabi waalridaa waxaa la doonayaa inaad cadaaladda ku dadaasho wadan cadaaladda ka tegin waana tilmaanta ilaahay uu dadka mu'miniintaa siiyey wakadalika jacalnaakum ummatan wasata nebigu wuxuu ku fasiray wasatan ay cadlan waxaan idinka dhignay bu alla yidhi subxana wa tacaala ummad dhexdhexaad ah oo cadaalad ah ummad xaggana aan ahayn xaggana aan ahayn saas daraaddeed baa wuxuu ilaahay siiyey waa ummadda ummadaha ku markhaati furi doonta maalinta qiyaamada litakuunuu shuhadaa'a cala annaas lianna waxa weyaan waa ummatulwasat shay walba dhexdhexaad bay ka yihin shay kasta dhexdhexaad bay ka yihin miisaankaasi waa miisaanka maanta aan la-nahay wey miisaanka maanta aan la-nahay wey haddaan shay nacno boqolkiiba boqol baan nacaynaa waxba u hambayn mayno haddaan shay jeclaanno boqolkiiba boqol baan jeclaanaynaa waxba ka soo reebi mayno markaasa waxaad arkaysaa maanta koox hebluu la joogaa oo uu quluwiya xadgudub ku samaynayaa afkaar hebel buu rumaysan yahay meesha ugu dambaysuu istaagayaa barrina meeshii dhankeeda kaleu taagan yahay haddana meeshii uu taagnaa shalay ee lagu ogaa markuu ka tago halkaa tago halkaana haddana quluwi buu la joogaa quluwi xadgudub meesha ugu dambeeyu mar walba ka istaagaya war aayar maad mar walba dhexdhexaad ahaatido haddaad wax rumaysan tahay haddaad fikrad rumaysan tahay haddaad ruux nacayso haddaad koox jeclaanayso haddaad qabiil nacayso haddaad qabiil jeclaanayso alcadlu fi lqadabi waalridaa cadaaladda maxaa uga tegaysa cadaaladda ha ka tegay sidaas daraaddeed baa waa miisaan runtii ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu badbaadin karayo haddaad iltisaamto axwaashaadoo dhan inaadan cadaaladda ka gudbin waxaad la mucaamaloonaysa gaal ha ahaado muslim ha ahaado mid lusan ha noqdo mid hanuunsan ha noqdo waxaad la mucaamaloonayso dhan miisaanul cadli baa la doonayaa inaad kula mucaamalato ta koobaad taa iyada weye waa xaaladaas midda labaad oo asbaabta wax inqaadisee badbaadisa nabigu wuxuu ka dhigay sal ly wasalam walqasdu fi lfaqri walhinaa alqasdu fi lfaqri walghinaa xaaladda faqrigu ku hayo in aad dhexdhexaysato xaaladda aad waxaysato oo aad haniga tahayna iyadana inaad dhexdhexaysato maxaa laga wadaa xaaladahaagoo dhan dhexdhexaad baa tahay noloshaadu waxay ku beesgaraysanta ku salaysantahay dhexdhexaadnimo haddii aad wax badan iyo hanti badan aad heshana ma kibirtid isla weynan maleh haddii faqri uu kugu dhacana argagax iyo halac iyo inaad xuduudda ilaahay tilowda kugu bixin mayso xaaladda faqrigana waad sabraysaa yani waa qasdi waa dhexdhexaad xaaladda qinahana waad shukrinaysaa waa qasdigeeda sidaas daraaddeed ayaduna leanna bini aadamku waa laba mid in uu baahan yahay oo faqri iyo dhibaata haysato dadkaa danlayda uu ka mid yahay waa mar mar labaad inuu haysto oo ladan yahay ama uu noloshiisa daruuriyaadkeeda haysto labadaasi mid walba marbay mid walba cudur bay leedahayo xaaladda faqriguna waxay leedahay ruuxu inuu iscelin waayo oo sabri waayo oo adkaysan waayo oo uu ka xanaaqo ilaahay subxaana wa tacaala qorshihiisiiyo qaybintiisa ka xanaaqo oo uu xuduudda tillaabo oo uu xalaal iyo xaaraam uu wax ku raadiyo oo uu khayaano iyo been wax ku doono asagoo faqriga ka cararay xaaladdaasi dhibkaasay leedahay xaaladda uu ruuxu wax helana ayaduna dhib bay leedahay oo dhibkeedu wax weeyaan waxay ku xambaartaa inta badan kibir iyo isla weynan iyo xuquuqdii xoolahana uu diido iyo dadkii uu hoos u fiiriyo iyo khalqigii oo uu yaso oo uu macnaha waxa weye isu maleeyaba isagiiyo waxoogaagana inay wada dhasheen oo weligood wada jiri doonaan markaasuu wuxuu leeyahay innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii waan shaqaystay khibrad baan ku keenay dhidid baan ku keenay raganimiyo dadnimaan ku keenay halkaasuu maraya markaasuu khalqiga intiisa kale yasaya an nucima man low yashaa allahu acamahu buu ka kacaya marka markii la yidhahdo war dadkan maad wax tartid masaakiintan u naxariisatid wuxuu leeyahy allihii abuurtay ma waxbuu waay ma waxsiiyo waxsiiyu leey marka wax weeyaan yani ruuxa mu'minka ah xaaladiisu waa xaalatu iqtisaad waa dhexdhexaysi xaaladda uu faqri ku jirona waa sabraya xaaladda uu ku jiro yani wax weyaan uu haninimo iyo waxhaystana wuu shukrinaya saas daraaddeed baa nabigeenu wuxu uhi sal ly waslam cajaban liamri lmu'min ruuxa muminka arrinkiisu waa la yaab cajaa'ib buu leeyahy liannahu limaada idaa asaabathu saraa shakara fakaana khayran lah wax lagu farxo hadduu asiibo helo waa shukrinaya markaasuu khayr u ahaanaya caruur buu helay xooluu helay caafimaad buu helay wuxuu jecel yahay buu helay yani wuu shukrinayaa buu rasuulku yuri sal ly slm markaasuu khayr ka helayaa wain asaabathu daraa sabra fakaana khayran lah hadday midii dhibaatada lahayd asiibto xaaladii dhibaatada lahayd oo maalan wax weyaan musiibaa ku dhacday wuxuusan filaynin baa ku habsaday caruurtiibaa laga ibtileeyey yacni naftiisii caafimaadkiisiibaa la galay xoolihiibaa laga galay adiga waxa weeyaan wuxuusan filaynin baa ku yimid nebigu wuxuu ihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa sabrayaa markaasuu khayr ka helayaa buu nebi sal ly waslam taasi ruux mu'mina cid aan ahayn laga heli maayo ruuxa iimaankiisay markhaati u tahay ruuxu xaaladihiisa oo dhan hadduu muqtasid yahay oo dhexdhexaysanayo waa iimaan bay markhaati u tahay saas wey macnaha saas daraaddeed baa alla wuxuu yidhi ina alinsaana khuliqa haluucan idaa massahu sharu jazuucan waidaa masahu alkhayru manuucan ila almusaliin insaanka waa la abuuray isagoo haluuca haluuca waxaa la yidhahdaa wadaadadaynu ku fasiri jireen sina kuma roone sina kuma roone aayadda dambaa fasirto waxaa la yidhi idaa masahu sharu jazuucan waidaa masahu alkhayru manuucan markii shar uu asiibana waa argagaxayaa waa isku naxayaa waa xadgudbayaa yacni xuduud ma leh sohdin ma leh wax celinaya ma leh waa markay dhibaata ku dhacdo markii khayr iyo wanaag uu asiibana waa manuuc oo waa mid diiddo badan oo jeclo badan oo haysi badan alla muxuu ka soo reebay subxaana wa tacaala ila almusalliin kuwa tukada mooye alladiina hum calaa salaatihim daa'imuun ilaa sifaatka ilahay sii tilmaamay subxaana wa tacala dadka muminiinta tilmaamahaa leh ayagu male tilmaantan ayagu markay khayr helaanna way shukriyaanoo markaasay bixiyaan markay dhibaata ku dhacdana iyagu way sabraan laakiin gaalka iyo inta la dabeecad ah baa lagu yaqaanaa haluucnimada dadku ilahay tilmaamay subxana wa tacala kuwa iyaga wey marka wax weeyaan yacni alqasdu fi lfaqri walqinaa fi lfaqri walghina xaaladda iyada ah inuu ruuxu ku dadaalo iyadana ta ugu dambaysa saddexda arrimood ee badbaadiya dadka badbaadiya waxa weeye ee nebigu xadiiska ku sheegay sal ly wasalam khashyat ullaahi fi siri waalcalaaniya allah ka baqidiisa subxana wa tacaala allah cabsidiisa qarsoodi iyo si muuqataba hadduu dadka dhex joogo oo meel la arkayo uu joogo ilaahay cabsidiisaa ku jirta subxana wa tacaala hadduu ilaahay subaan dadka indhahooda intuu ka qarsoomo meeluu keligii yahay tagana ilaahay cabsidiisaa ku jirta subxana wa tacaala xaalad walba ilaahay buu muraaqabaynaya wuxuu qalbigiisa ku beeran oo ku jira alle waa ku arkayaa mar walbana waa kula socdaa waana martabada la yidhahdo martabat lixsaan jibriil markuu nabiga u yimi sal ly waslam wuxuu weydiiyey ahbirnii can lixsaan bal jibriilow ixsaanka iiga waran islaamnimada iimaanka darajada ka saraysa ixsaan baa laydha waa darajada ugu sarraysa wey markaasaa jibriil wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi sal ly waslam ixsaanka markuu qeexayay an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ixsaanka waxaa la yidhahdaa inaad ilaahay u caabudo sidii adigoo arkayoo kale maxaa yeelay haddaadan adigu arkaynin isagaa ku arkaya alla subxana wa tacaala martabatlmuraaqaba la yidhahdo walmushaahada qalbiga addoonka waxaa ku jirto mar walba ka muuqda ilahay baa hortiisa ka muuqda subxana wa tacaala qalbigiisa ilaahay baa ku jira subxana wa tacala cabsidiisaa ku jirta muraaqabayntiisaa ku jirta ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisaa ku jira qalbigu xaalad walba mar hadduu sidaas yahay yacni hadduu keligii yahay iyo haddii lala joogo waa isku mid wax iska bedelaya ma jiro saas daraaddeed baa nabigeena wuxu uhi sal lla lay wasalam ittaqi illaaha xayumaa kunta ilaahay iska jir subxaana wa tacaala iska ilaali cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa iyo wixii kuu geynaya wixii cadaab iyo ciqaabtiisa sabab kugu noqonay iska jir meel alla meeshaad joogtaba ama keligaa ahaw ama ha lagula joogo macnaha waxba kaa bedeli maayo khalqibaa kula jooga waxba kaa bedeli maayo keligaa baad tahay oo meel baad keli ku tahay waxba kaa bedeli maayo leanna allaha subxaana wa tacaala aad la mucaamaloonaysae ku fiirinayaay keli markaad tahay markii lagula joogo waa isugu mid caalimu lghaybi washahaadati wa waxaa qarsoona idinka qarsoonna alla waa ogsooye waxa idinla joogeed arkaysaana ilahay waa ogsoonay subxana wa tacala isaga hayb iyo shahaado ilaahay agtiisa subxana wa tacala uma qaybsamaan waxyaabo laakiin innaga marka laynoo fiiriya wax joogiyo wax maqan ay u qaybsamaan waxaan ognahay waxaynaan ogeyn innaga marka laynoo fiiriya wey laakiin allah subxaana wa tacaala kullu shay waa wax la ogsoon yaho macluum ah ee wax hayba ilahay agtii ma jiro subxana wa tacala saas daraaddeed rabbigaa subxaana wa tacaala inaad xaalad walba cabsidiisa qalbigaaga ay ku jirto asalna waxa uu cabsida qalbiga u ah kadibna cabsidii qalbiga gashay baa xubnaha saamaynaysa xubnihiibay saamayn ku yeelanaysaa carabkiibay xakamaynaysaa gacmihiibay isxakamaynaysaa lugihiibay xakamaynaysaa iraadaadkii iyo doonidiibay xakamaynaysaa qalbiga wixii galaybaa wuxuu xakamaynaya xubnihii o dhan buu xakamaynaya khashyatullaahi tabaaraka watacaala macnaheedu waxa weeye rasuulkeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalinta qiyaamada dad baa imaan doona waxay la imaan doonaan acmaal saalixa oo ka amhaali ljibaal sida buuraha oo kale ah acmaal saalixa maxaa salaad ah maxaa soon ah maxaa xaj ah maxaa khayr ah acmaal waaweyn oo buuraha la eg bay la imaanayaan fa yajcaluha allaahu habaa'an manhuuran wixii ay acmaal saalixa la yimaadeen oo dhan ilaahay wuxuu ka dhigayaa subxaana wa tacaala bustaas la bitiyey buu ka dhigayaa bus la saydhay oo kala firidhay ayaa ilahay ka dhigaya subxana wa tacala yacni hal bacaad lagu lisay wax baaba'ay baa laga dhigaya waxay soo shaqaysteen oo dhan limaada lianna nebigu wuxuu uhi sal lla lay wasalam kaanuu idaa khalow bimaxaarimi illaahi intahakuuha buu nebigu uhi sal lla lay wasalam waxay ahaan jireen markay ilaahay waxyaaluhu xarimay gooni la noqdaan oy cidla tagaan markaasay xaaraamta ku dhici jireen buu rasuulku uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh dadka qaar saasaa jira markay dadka hor joogaan xishooda meesha loo idilyahay xishooda laakiin markay meel gooniya tagaan wax alla waxay ka ilaashanayaan uusan jirin halkaasay ilaahay ku sameeyaan subxana wa tacala wax alla wixii ilaahay xarimay subxana wa tacala kuwaasi nebigu wuxuu sheegay sal lay wasalam qiyaamada marka la tago acmaashii ay la yimaadeen ilaahay subxana wa tacala inuu ka dhigayo sidii bus la saydhay oo kaleeto yacni waxa weye alla waa baabi'inaya subxana wa tacala limaada leanna ruuxaasi wuxuu daliil u yahay qalbigiisa iimaanka ku jiraaya inuu ama dhiman yahay ama u eber yahay haddaad alla qalbigaaga iimaanka ku jira uu xaqiiqi yahay keligaa markaa tahay markii lagula joogo waa isugu mid isku sibaadna rabbigaa u muraaqabaynaysaa subxana wa tacaala idan khashyatullaahi fi siri waalcalaaniya axwaasha oo dhan inuu addoonku rabbigii ka baqo subxana wa tacaala oo qalbigiisa cabsidu ku jirto mucaamalaadka uu samaynayo ficilkiisa oo dhanna uu ku saleeyo alla ka cabsigaa subxana wa tacaala macnaheedu ma aha macnaheedu ma aha in xumaanta ruuxu hadduu la jahro bannaanka uula soo baxo ay ka roon tahay ma aha markuu qarsoodiga ku samaynayo bal tani markaad qarsoodiga ku samaynayso waa dembi weyn oo halis ah oo dacful iimaan ku tusaya laakiin waxaa ka sii khatarsan markaad aada xishoodkii intaad ka tagto cabsidiina soo gudubto aada muxaramaadkii iyo fawaaxishtii iyo xumaantii khalqiga hortiisa aad ku samaynayso markaasay kasii daranta limaada lianna waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala haddaad ka xishoon weyday khalqigiina ka xishoon weyday wax ku laabanimaba jira ina min mima adraka annaasu min kalaami nubuwati luulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shita wa saas daraaddeed baa nebigu wuxu uhi sal ly waslam kullu ummati yadkhuluuna aljannata ama yani waxa wey kulli ummadayda oo dhan waa la cafiyey buu nebigu sal lay waslam ummadayda oo dhan waa cafisan yihiin ila almujaahiruun buu nebigu sal ly slm kuwa dembiyada la jahra mooyaane maxaa yeele ruuxu intuu isqarqarinayo oo waxoogaa uu la xishoonayo walow iimaankiisu uu daciif yahay laakiin haddana waxbaa ku jira waxbaa ku jira nebigu wuxu uhi sal ly waslam iimaanka iyo xishoodka waa laisku lamaaniyey iimaanka iyo xishoodka waa isku lamaanyih midkood hadduu tago ka kalena waa tagayaa buu nebigu sl lay waslam marka ruuxa la dhuudhuumanaya wuxuun xishoodaa ku jira wuxuun iimaaniya diinaa ku jirta laakiin ruuxu markuu faaxishadii iyo dunuubtii bannaanka soo dhigtoo la jahro markaasi wax weeyaan waa nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku sheegay kuwaas inaysan cafi lahayn ilaahay subxana wa tacala inuusan cafiyeynin dembigoodana uusan u dhaafaynin macna shanta afarta arrimood marka lixda arrimood waa lixda arrimood ee nebigu sal lay wasalam saddexna uu ku sheegay waxbay halaagaan saddexna wuxuu ku sheegay waxbay badbaadiyaan saddexda dunuubta dhaafta maxay tahay saddexda dunuubta ilahay ku dhaafa subxaana wa tacaala iyagana nebigu wuxu uhi sal lay wasalam wa ama alkafaaraat faintidaaru asalaati bacda asalaa wa isbaaqu alwuduu'i fi asabaraat wa naqlu alaqdaami ila aljamacaat buu nebigu sal lay wasalam waa saddex shay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu dunuubta addoommada kaga dhaafo ta koobaadi nebigu wuxu uhi sal lay wasalam intidaaru asalaati bacda asalaa inaad salaada sugto ood masaajidka ku sugto intii salaadii kale ka soo gelayso maalan maqhribkaad tukatay waad iska fadhiisatay meeshaad ilahay ku xusaysaa subxana wa tacaala ilaa salaadii kale ay ka soo gashay baad meesha fadhida ilaa tii kale tukatay inta aad meeshaa fadhido malaa'igtuna waa kuu ducaynaysaa dunuubtaaduna waxay u hoobanaysaa oo u daadanaysaa sida geedku uu caleenta u daadiyo kale saas man intaad meeshaa fadhido waxaadna ka dhigan tahay siduu ruux salaad tukanayo kale marka salaadaha dhexdooda inta u dhaxaysoo la fadhiisto masaajidka lagu ictikaafoo meeshaa lagu cibaadaystooo lagu sugaayay wuxuu nebigu ku sheegay sal lay wasalam waa waxyaalaha ilaahay dunuubta ku hoobiya oo ku dhaafa saas man salaada ilahay ku dhaafa subxana wa tacala saas daraaddeed baa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh salaada is ahaanteedaa dembiga lagu dhaafaa haddana macnaha wax weeye markii fadhigaasi iyo sugiddaasi ay ka hormarto waa kasii xag jirta waa kii nabiga sal lay wasalam nin saxaabada ka mid a u yimid wuxuu ihi rasuul ilaahayow haweenay ajnabi ah ayaan taataabtay dhunkasho iyo taataabasho iyo waxbuu isugu daray laakiin wax intaa dhaafsiisan muusan samayn nabigu u yimi sal lay slam markaasuu yihi nabi ilaahayow xad baan galay khalad baan galay khaladkii ha layga oofiyo nabigu uma jawaabin salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa soo degtay aayadda qur-aanka aqim salaata طرفي النهاar وزلفا من الليل إن الxسناaت يذhبna السيئaaت ذلika ذiكرى للذاakiriin salaada toosi baa layidhi oo tuko maalinta labadeeda daraf iyo qayb habeenka ka mida waa shantii salaadood maxaa yeelay xasanaadka iyo waxyaalaha wan wanaagsani waxay baabi'iyaan oy tirtiraan sayi'aadka iyo dembiyada la galay saas daraaddeed baa nebigu wuxuu yidhi wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha markuu khalad kaa dhaco wanaag ka dabagee wanaaggaasaa tirtiraye dembi baad gashay dunuubta waxyaalaha tira waxaa ka mid a inaad acmaasha saalixa badiso maxaa yeele acmaasha saalixa markay badato khaladaadkii ka horreeyay bay baabi'inaysa salaaddii waa tirtiraysaa soonkii waa tirtirayaa jumcadii waa tirtiraysaa khayrkani dunuub far badan buu tirtiraya khayrkaa waxaa ka mid a waa salaadaha la sugayo nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam daalikum ribaat daalikum ribaat wuxuu ka soo qaaday oo kale nebigu sal lay wasalam ragga dhufayska ku jira ee farduhu u xidhan yihiin ee tiknikada halkaa ku haysta ee cadowga hortiisa taagan iyo nebigu wuxuu iskala mid dhigay dadka salaadaha intay salaada tukadaan salaadii kale intay kasoo gelayso meeshii fadhiya waa ribaat buu nebigu yhi sal lay wasalam leanna waxa weeye waayaha khaasatan waayahan dambe waayahan dambe masaajidkiibaaba laysku dirayba masaajidkiibaa laysku diray oo waxaad arkaysaa dadki iyagoon dan kalaba lahayn oo wax kalaba qabsanaynin baa waxaad arkaysaa salaaddii markii la tukado sunnada iyo adkaarta inta la akhrisanayo ruuxii fadhiya waa dadaalay ruux ugu dadaal badan waay inta kale markaba sarcaawnaas weeyaanoo waa la degdegayaa dirrig baad maqlaysa haddana kaaga daranta haddii meel fog la aadi laha maxaa kaa dhici laha inta salaada kale soo gelaysa meelahana la istaagayaay oo sheeko iyo maxaa la soo sheegay iyo kutirikuteen iyo maxaa la akhriyey iyo waxaasa la isku akhrina wax weyn haddii xataa la soo qabsanaya waxba kaama dhacen khayr weyn baa meeshan ku lumaya oo ku dayacmaya oo rag baa isku dhaafayoo tartan baa lagu jiraa sidaas daraaddeed intidaaru salaati bacda asalaa waa sunanka sii dhimanaya in la nooleeya u baahan sunankii nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh ee sii dhimanayay ka mid tahay midda saddexaadi waxa weyaan ee dembi dhaafka keenta wa isbaaqu lwuduu'i fi sabaraat sabaraatku waa jamcu sabra sabaradana waxaa la yidhaahdaa waa waa qabowga in weysada la dhammaystiro oo xubin walba meeshii loogu talagalay weysada inaad gaadhsiiso xilliga qabowgu jiro ilaahay subxana wa tacala waa ku dembi dhaafaa dunuubtay hoobisaa leanna waxa weeyaan wejiga marka la dhaqo khaladaadkii wejiga iyo indhuhu galeen baa markaba weysada raacayoo shubmaya marka gacmaha la dhaqo khaladaadkoodii iyo dunuubtay galeen baa dhaqmaya lugaha marka la dhaqo khaladkoodii baa dhaqmaya saas daraaddeed baa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku sheegay weysadu in ilaahay subxaana wa tacaala dunuubta ruuxa kaga hoobiyo waa weysoo dhan wey haddana waxay sii sii macnaha fiican tahay meesha aad ku weysaysanayso markay tahay meelaha qabqabow sida dhulkan haddan aad joogtaan oo kale saas way macnaha markii xilliyada barafka iyo xilliga qabowga iyo weysadii inaadan xubinkii ka gaabinina xubinkii aad gaadhsiiso dhammaystirto xilligaasi nebigu wuxuu ku sheegay arrintaa iyadaa inay ka mid tahay arrimaha ilaahay dunuubta ku dhaafo subxana wa tacaala dambiye fara badanoodan adiga ka warhaynin ood gelayso ilaahay subxana wa tacala wuxuu kugu dhaafayaa acmaasha saalix ee aadan ku talagashanaynba in wax lagu dhaafay qodobka saddexaad ee nebigu uu ku sheegay sal ly waslam in salaada lagu dhaafay in dembiyada lagu dhaafaya kafaaraadka uu ku sheegay wax weeyaan naqlu laqdaami ila aljamaacaat in salaadaha jamaacada lugta la raro yacni in loo socdo masaajidda iyo salaada jamaacada gudashadeeda ruuxu gurigiis buu kasoo weysaystay wuu soo lugeeyey masaajidkii buu yimid nebigu wuxuu sheegay sal ly waslam intaa uu soo socdo lugma kasta markuu qaado dembina waa laga hoobinayaa waa laga dhaafayaa darajana kor baa loogu qaadayaa lug kale markuu qaado sidoo kale adiga marka ajirkaaga iyo dembi dhaafkaagu wuxuu la egyahay kolba gurigaagu intuu masaajidka u jiro ruuxba ruuxa masaajidka uu gurigiisu uga fogaansha badan yahay waa ka faa'iida badan yahay sidaas daraaddeed baa ree bani saliima markay damceen meel masaajid ka yaro durugsan bay deganaayeen magaalada madiina nebigu wuxuu i waxay damceen inay soo guuraanoo masaajidka agtiisa soo degaan wuxuu nebigu yuri sal ly waslam bani salima diyaarakum tugtab aathaarukum buu nabig sal ly waslam ree bani salamow meeshiina deganaada raadadkiinaa laydiin qorayaa buu nebigu sal ly waslam weliba keliya markaad soo socoto keliya maaha xataa bifadlilaahi tabaaraka wa tacala markaad xataa sii noqonayso gurigaaga kusii socoto tilaabo kastood qaado waa dembi la dhaafayo iyo darajo la kor yeelaya wadalika fadlullaahi yutiihi man yashaa saas man ruux markuu soo weys soo weyse qaato xabadiisa ka soo baxo masaajidka yimaado intaa soo lugeeyo nebigu wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa weye naqlu laqdaam ila aljamaacaat waa waxyaalaha ilaahay ku dembi dhaafo subxana wa tacaala marka in masaajida iyo meelaha khayrku ka jira iyo salaadaha jamaacada iyo lagu dadaalo xadiisku taasuu tilmaamaya oo guryaha ku tukashadooda salaadaha waajibka lagu tukanayo waa masalo khalad waa masalo khalad ah nebigu wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh salaadaha masaajida geeya dadka masaaj guryahooda ku tukanayana oo salaadaha waajibka ku tukanaya oo ragga ah dumarka ma ah nebigu sal ly wasalam wuxuu damcay inuu guryaha ku gubo way istaahilaan in guryaha lagu gubo wuxuu nebigu yuri sal ly wasalam haddayna dumarka iyo caruurta oo iyagu aan dembi lahayn haddayna jiri lahayn waaban ku gubi lahaa rasuulku yuri salawatu rabbi waslamu caleyh saas daraaddeed baa sida sawaabka waxa weeyaan masalaadu marba hadday waajib tahay musaafirna aadaan ahayn socotona aadan ahayn waajibkaagu waa inaad timaado masaajidka timaado dumar baa ku tukada masaajida waxaan ujeeda yaa ku tukada guryaha ayagaa loo ogolaado loo fasaxa inay guryaha ku tukadaan khaasatan labada salaadood ee si gooniya nebigu sal ly wasalam uuga sii hadlay waa salaada subax iyo salaada cisha nebigu wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh labadaa salaadood waa labada salaadood ee munaafiqiinta ugu adag wey inaad mu'min tahay astaamaha laysku gartay ka mid tahay labadaas salaadood haddaad iltisaamtood masaajidka ku tukashadooda iltisaamto markhaati waxay u tahay ruuxa inuu iimaan ku jiro labadaas salaadood hadday kugu adag yihiin ukicidoodi iyo tukashadooduna astaan waxay u tahay inay khaslo khisaashii munaafiqiinta ay kugu jirto waa labada salaadood ugu culus nebigu wuxuu uhi sal ly wasalam labadaas salaadood dadku hadday si kaleba u imaan kari waayaan inay dabaku siqid ku yimaadaan mooye iyagoo siqaya xataa si kale hadday ugu suuroobi weydo way imaan lahaayeen buu nebi uri sal ly wasalam yacni wax weeyaan ajirka ku jira daraaddeed ajirka ku jira daraaddeed waa labada salaado khaasatan salaada subax waa salaada subax ee malaa'igtu su timaado waa salaada subax ee malaa'igtii habeenkii inala joogtay wax inaga qoraysay ee acmaasheenna qoraysay salaada ay tagaan oo ilaahay riboodka u gudbiyaan isagoo uga ogaansho badan alla subxana wa tacaala rabbiyow iyagoo tukanayaan u tagnay iyagoo tukanayana waan ka soo tagnay maxay doonayeenoo iga rabeen rabbiyow jannana waa kaa rabeen cadaabkaagana waa ka baqayeen markhaati ka ahaada cadaabkiina waan ka badbaadiyey jannana waan siiyey waad maqan tahay markaa gurigaagaad hurudaa waxaasoo dhan markay dhacahayaan adiga ma joogtid soo nasiib xumo ma ah marka waxaa la doonayaa in salaada subax lagu soo dadaalo mahmaa kaanat iduruuf lasoo jiidho masaajidii la yimaado lagu tukado nebigu wuxu uhi sal lay wasalam laba lafoodoo hilible hadday heli lahaayeen salaada cishaha iyo salaada subax lagama maqnaadeen haddii la dhihi lahaa masaajidkan tawfiiq salaada subax marka la gaadho kun karoon baa lagu qaybinaya miyaad ka maqnaan lahayde kulli waad imaan lahayde laakiin kun karoon wax ka fiican baa lagu haystaa meesha nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi saxaabadiisa nin ka mida oo soo qaaday jiisye soo qaadahay baxrayn meesha la yidhahdo baa jisyadii uu ku maqnaa buu keenay magaalada madiine markuu keenay salaadii subax la gaadhay baa salaadii subax masaajidkii wuxuu u buuxsamay suusan u buuxsami jirin nebigu waa fahmay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu yidhi waxay ila tahay abu cubayda inuu yimid oo wuxuu ku maqnaa keenay baad maqasheen markaasa waxay dhn rasuul ilaahi haabay dheh ilaan munaafaqiin ma jirin reemagaalnimadani ma jirin saraaxa jirtay saraaxa jirtay annaga annagoo wixii rabna oo ujeeddada nagu bixisay isaga ay tahay baan haddana meermeerinaynaa saxaabadu ma aqoon jirin haaba yidhahan rasuul ilahi xoole inay yimaadeen baan maqlay saasaan usoo tukannay markaasuu nebigu wuxu uhi sal ly waslam waxaad ku farxdaan fisha oo bishaaraystabu rasulku uhi salawatu rabbi waslamu caleyh wax gacantayda ku jira waayi maysaan soo ma jeed marka haddii laba lafood oo hilible ay heli lahaayeen maynan maqnaadeen buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa loo bahay marka in laga faa'iidaysto lugta la qaado oo loo socdo oo loo lugeeyo oo yani waxa wey masaajidii loo lugeeyo khayrka ku jira dembidhaafka ku jira wanaagga ku jira laga faa'idaystaa la doonaya ee aynan macnaha noqonin salaada guriga oon qiimo lahayn qiimo weynaan lahayn macnaha saddexdaasna nebigu wuxuu ku sheegay sal ly wasalam saddexda dunuubta dhaafidooda sababta u noqda saddexdii ugu dambeeya waxa weeyaan waa darajaad buu nebigu sal ly wasalam saddex arrimoodoo darajooyin ah maxaa laga wadaa darajooyin bimacnaa maalinta qiyaamada marka la tago oo jannada la galo jannadu waa darajaad waa dabaqyo kala sarreeyo oon shaqo isku lahayn wuxuu nebigu ku sheegay sal ly wasalam labada ruuxee jannada ku jira isugu xiga waxay isu jiraan ama isu fiirinayaan xidiga meel foog inooga muuqda oo jihada aada ugu fogaaday xidigaasoo kaleetay isu jiraan labada ruuxee isugu dhow marka waa la kala tegey oo waa la kala fogaaday oo nin walba beertii shalay uu beertay midhaheed buu goostay oo dadkii isku meel ma aha maalinkaa isaga waxyaalaha darajaadkaaga kor u qaadi kara waxaa ka mid ah saddexdan arrimood maxay yihiin nebigu wuxu uhi sal ly wasalam icaamu acaam wa ifshaau asalaam waasalaatu billeyli waannaasu niyaam cuntadoo dadka la quudiyo waa qodobka koowaad cuntada oo dadka baahan la quudiyo gacantaada oo furnaata gurigaaga oo macnaha waxa weeye dadka masaakiinta iyo dadka danleyda ay wax ka cunaan inaad noqoto dad wax ruux waxa quudiya qur-aankuna in badan buu ku celceliyaa dadka naarta galay asbaabtay u galeen marka la sheegayo waxaa aada loogu soo celceliyaa oo asbaabta aada loo sheega ka mid a maynan amri jirin in la quudiyo masaakiinta in masaakiinta la quudiyo mayna ku talin jirin in iyagu quudiyaan iska dhaf xataa waxaa lagugu haystaa maxaad u dhihi weyday masaakiinta quudiya warwax siiya marka waxa wey icaamu acaam khaasatan markay dhibaatooyinku jiraan waqtigaa nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh uu joogo oo kaleeto yacni waxa weeyaan waxay ahayd xilli dhibaata jirtay xilli gaaja jirtay xilli rafaad jiray xilli saxaabadu ridwaanullaahi calayhim xataa ayagoo jihaadaya oo dagaalamaya ay macnaha waxa weye caleenta geedaha daaqi jireen ridwaanullaahi calayhim waxay cunaan bay waayeen caleenta geedahay daaqi jireen markaasaa saxaradoodu waxay noqon jirtay sida saalada xoolahoo kale leanna ruuxu wuxuu cuno ayuu saxaroodaa saxaradooda iyo saalada xoolaha lama kala garan jira limaada lianna caleentay daaqi jireen sidaa ayagoo caleenta u daaqay haddana ku jihaadi jireen ridwaanulahi calayhim caleenta ay cunayaanbu xataa mararka qaarkood afku la googu'i jiray oo qowlaladu la dildilaaci jireen leanna waxaan la cunin way bini aadamku caleenta ma cuno ayagoo sidaasa oo xilligaa ay jirto ayaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay acimu acaam war cuntada bixiya war cuntada biciya oo jaa'ica mid ka gaajaysan ha ka seexanina ka gaajaysan ha ka seexanin waad dherigsan tahay dariskaaguna waa gaajaysan yahay wuxuu nebigu uri sal ly waslam iimaan ma leh ruuxa dheragsan isagoo dheragsan seexanaya dariskiisuna gaajaysan yahay saas daraaddeed icaamu acaam masaa'ibtu xilligay jirto oo kaleeto sida maalan abaarihi hadda dhacay oo kaleeto dad badan baa xoolihii dhaafeen dad badan baa rafaahsan xilligaasoo kale la doonaya dadka ilahay wax siiyey subxana wa tacala inay jaaniskaa ka faa'idaystaan wuxuu rasuulku yuri sal ly wasalam alaqaluuna alakharuuna hum alaqaluuna yowma alqiyaamati buu nebiga ku dhaartay sal ly wasalam dadka ugu xoolo badan waa kuwa ugu nasiib yar maalinta qiyaamada ilaa man facala haakada wahaakada wahaakada wahaakada buu nabi sal ly wasalam ilaa ninkii sidaa yeela mooyaane oo wuxuu hayey xagga u saydha oo xagga u saydha oo xagga u saydha oo xagga u saydha oon u abayeelin mooye xaaladaha masaa'ibtu dhacdoo kaleeto waxba lama reebto sidii raggii akhyaarta ay ahaan jireen oo ay u tartami jireen ridwaanullaahi calayhim way tartami jireen oo khayrkay u tartami jireen waa kii nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisa maalin maalmaha ka mida faray yacni waxa weeye waxbaxsada abubakr sidiiq radia allahu canhu ayaa saxaabada ugu deeqsisanaa uguna iimaan xoog badnaa uguna fadli badnaa wax alla wuxuu haystay oo dhan buu dabada ka soo maray markaasuu nabiga u keenay salawatu rabbi wasalaamu caleyh cumar oy tartami jireen baa dabada iska maray oo wuxuu ihi maanta abubakr aad ka dheeraysa waa soo dadaalay xoolihiisii intuu kala baray buu nis keenay oo nabiga u keenay sal lay slam markaasuu waraystooo yidhi abubakar ka warrama waxba kamuusan soo tegin yaa lagu yidhi war abubakarow yaad ilmihii iyo reerkii iyo uga soo tagtay ilaah iyo rasuulkiina saan uga soo tegay waqaa'ic fara badan baa jirta nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh magaalada madiina markii intuu magaalada tegay yahuud baa magaalada xooggeeda haysatay oo macnaha meelaha wadnaha magaalada waa iyagaa gacanta ku hayay ceelka magaaladu ka cabta nin yahuudiya iska lahaa oo biru ruuma la dhihi jiray nebigu wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalamu caleyh saxaabadiisii war ceelkaas yaa maanta muslimiinta u iibiya oo janno yeesha buu nebi yaa janno ku gata cumaan baa istaagay wuxuu rasul ilahi anigaa laygu faatixayay mid ayada radi allahu canhu arda min tujaari saxaaba buu ka mid ah ceelkii ruuma waxaa iibiyey cumaan baa iibiyey yahuud gacantooda ka soo saaray muslimiintana yani wax way ku waqfay mar kalay ahayd nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ciidankii tabuu ku duulayay ee muslimiintoo jeyshul cusra ah dhibaato xilli abaaro ah xilli jiilaal ah dhibaata taagan tahay gaaja jirto ciidankuna aad u fara badan waa sanadkii sagaalaad waay sanadkii sideedaad nebi maxamed sal ly wasalam magaalada maka markuu furanayo toban kun buu watay oo ciidan ah markii uu maka furtay kadibna dagaalkii xunayn ee uu la galay hawaasin iyo thaqiif iyo labiyo toban kun buu watay sanadkaa sagaalaad ka waran marka ciidankiisu intay dhan yahay tabuuk buu marka nebigu ku duulay salawatu rabbi wasalaamu caleyh halkaa markuu nebigu baxayey wax ma hayo khasnadi ma jirto bangi ma jiro xoole ma yaalaan ciidanku waxay ku baxaan bay rabaan jidku waa dheerya tabuug iyo madiina waxay isu jiraan toddoba boqol iyo ziyaado kilomitr bay isu jiraan jidkaa dheer baa la doonaya ciidankaas inuu maro markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly wasalam man yujahizu jeysha alcusra falahu ljanna ciidankaa yaa qabanqaabiya oo maanta kharashkiisa iga qaada oo janno yeesha raggu isku mid maaha cumaan bay rasuul ilah anaa bixinaya wax alla wixii kharash ciidankaa ku baxay o dhan buu bixiyey maalinkaasuu nebi maxamed wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ina cafaan maanta kadib wuxuu sameeyo looma haysta buuri waa cumaan maanta wixii ka dambeeya jaawaza alkhandara waa gudbay buuri waxa waxaa loo baahanya marka xiliyada noocaasoo kaleo muslimiinta ay xaaladii haysatoy taagan tahay ruuxa muslimka xilligaasoo kale inuu wax tadxiyayaa la doonaya acimu acaam inaad waxaad haysa aad bixiso oo aad waxhurtaan loo baahanya yacni waxay ka mid tahay darajaadka maalinta qiyaamada lagu kala tegaye dadka macnaa wax wey ay ku kala hadhayaan ayay ka mid tahay waxaa ka mid a qodobka labaad oo nabigu sal lay waslam uu ku sheegay wa ifshaau salaam salaanta faafinteeda salaanta faafinteeda ciddii aad aragto muslim ah ama garo ama ha garanin waa inaad salaanto lanna salaantu waa duco waa baryo ajir baad ka heli assalaamu calaykum markaad tidhaahdo waa toban ajir ah wa raxmatullaahi markaad ku dartana waa labaatan wa barakaatuhu markaad ku dartana waa soddon ajir ah waa xagee laga heli adugu waxaad moodaysaa salaanta waxaynu u qaadanay assalaamu calaykum iyo iska warranina isku midta iska warran iyo see la yahay iyo assalaamu calaykum isku mid ma assalaamu calaykum waa dikri ilaahay jecel yahay subxana wa tacala ajirna laysaga qoray laakiin see la yahay iyo iska waran iyo waa bariido kaloo iyadu macnaa wax wey wax macno weyn ay ku fadhida male saas daraaddeed buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay waxyaalaha darajaadka maalinta qiyaamada lagu kasbado waxaa ka mid a in aad salaanta faafiso oodan u aabayeelin cidaad salaamayso ma garanaysaa mise ma garanaysa ma taqaanaa mise ma taqaanid waxaa nabiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi aakhiru zamaanka astaantiisa waxaa ka mid a qiyaamadu markay soo dhowntay calaamooyinka lagu garta waxaa ka mid a tasliimu lkhaasa dadkaad garanayso keliya inaad salaanto in uun aada istaqaanaan markay kaa hortimaado keliya inaad salaanto laakiin marba haddaadan ruuxa garanayn inaad iska gudubto iska dhaafto waxay ka mid tahay astaamaha qiyaamada iyo calaamooyinkeeda ka mid tahay waa midda maanta taagan wa ruuxaad garanayso un hadduu kaa hor yimaado assalaamu calaykum laakiin boqolaal muslimiin oo kaloodan garanaya hadday kaa hor yimaadaan abadan ma salaamaysa iyaguna ku salaamaya waa isdhaafaysaan tasliimu lkhaasa waay waxaa la doonaya marka salaanta in la faafiyo tusallim calaa man carafta wa calaa man lam tacrif buu nabi sal alay waslam salaan ciddaad garanayso iyo ciddaadan garanayninba salaanta faafi xataa saxaabada ridwaanullahi calayhim qaarkood waxay samayn jireen markuu waagu bariyo suuqay usoo bixi jireen markaasuu suuqaa soo marayaa dan kale ma leh shay ma soo iibsanayo shay ma suuq geynayo dan kale ma leh wuxuu doonayaa uun dadkaa suuqa wax ku gadanaya inuu ajir ka soo shaqaysto oo uu soo salsalaamo dukaankanuu soo maraya assalaamu calaykum wacalaykum assalaam kaasuu haddana maraya assalaamu calaykum wacalaykum assalaam kaasuu maraya assalaamu calaykum waaba intaaba shaqo kale ma leh dantiisa soo dhamaysa suuqii soo mar ajir badan buu soo kasbaday waa la soo laabtay asxaabu rasulilah sal ly sl qaarkood baa sa ahaan jiray waxay u baahanta marka ifshaau salaam cabdullaahi bnu salaam saxaabiga la yidhaahda baa wuxuu yidhi nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalinkii uu magaalada madiine soo galay isagoo soo hijrooday oo maka ka soo hijrooday maalinkuu madiine saa u soo galay hadalkii ugu horreeye dadka uu jeediyey wuxuu ahaa yaa ayuha annaas acimu acaam wafshu salaam wsalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam khudbadii ugu horreysa nebigu madiine ka jeediye ah markuu isagoo soo hijrooday uu yimi wardadow quudka bixiya iyo cuntada salaantana faafiyo isa salaama habeenkiina tukada markay dadku hurdaan jannada ilaahay baad gelaysaan idinkoo badqaboo nabad qabe waa saddexdan arrimood ee meeshan uu nebigu ku shegay sal ly waslam uu ku sheegay inay darajooyin yihiin ta ugu dambaysaay wax weeyaane darajaadka keena waa midaa nebigu sal ly slam uu ku sheegay yani wax weeyaan waasalaatu billeyli waannaasu niyaam dadku habeenkii markay hurdaan inuu ruuxu gogoshiisa ka soo kaco hurdadii macaanayd uu soo gooyo weysaysto qabowga u qasto istaagoo rabbigii ishortaaga subxana wa tacaala khalaa'iqda intooda badan markay moog yihiin oo ilaahay moog yihiin oo halmaansan yihiin oo quurinayaan isagoo allah buu isu soo taagay subxana wa tacaala wax alla wixii naftiisu rabtay o dhan buu ka soo kacay goboluu jecel yahay buu ka soo kacay xaasuu jecel yahay buu ka soo kacay wuu isa soo taagay oo rabbigii buu soo hor istaagay subxaana wa tacaala oo la koodaya la munaajoonaya nabigu wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh midaasina waxay ka mid tahay waxyaalaha darajooyinka sare lagu kasbado maalinta qiyaamada تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا muuminiinta ilaahay wuxuu ku tilmaamay habeenkii in yani wax way dhinacyahoodu ay gogosha ka fogaato way ka durkaanoo way ka kacaan ayagoo oo laba arrimood ay ku bixinayso cabsi ay ilaahay cadaabkiisa ka baqayaan iyo rajo ilaahay naxariistiisa ay rajaynayaan labadaaba ruuxa kicinaya gogosha ka kicinaya ama wuxuu isleeyahay cadaab ilaahay amaad ku dhacdaa oo taasaa dabada ka wata ama waxaa u muuqata jannadii iyo naxariistii ilaahay baa u muuqato taasaa hunguri ka haya iyo damac labadaasaa soo kicinaya markaasuu istaagayaa xilligaas rabbigii subxaana watacaala sida nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh xilligaa isagaa rabbi subxaana watacaala yanzilu ila samaai dunyaa samada soke ayuu rabbi subxaana watacaala usoo degayaa waa habeenka gelinkiisa dambe saqda dhexe marka lasoo dhaafo uludka ugu dambeeya ayuu soo degayaa alla subxaana watacaala markaasaa wuxuu leeyahay hal min taa'ibin fa akfira lah hal min saa'ilin fa uciyah war mid dembaabay oo dembi dhaaf i weydiisanaya ma jira oon u dembi dhaafo ruux dembi horay uga dhacay oo ilaahu ii dembi dhaaf idhahaya ma jiraa oon u dembi dhaafo mid wax i weydiisanaya ma jira oon siiyo mid iisoo noqonayoon towbadda ka aqbala ma jira rabbi subxaana wa tacaala marka iridihiisu waa furan yihi iridihiisu markaa waa ballaqan yihi codsigaad markaa u geysatood u gudbisato lasoo celin maayo waa xilliga ay dadka khaasada ah ay ka faa'iidaystaan dadweynaha intooda badan markay daadsan yihiin oo hurdaan khaasadu xilligaasi ka waa jaanis ay eegtaan wey macana jaanis ay eegtaan saas daraaddeed baa waxaa habboon ruuxa inuu habeenka intay dooniba ha dhannaatee inuu qayb ka mida ku leeyahay oo ilaahay uu soo istaaga subxana wa tacaala rabbigii uu soo kaco subxana wa tacaala oo uu tukado cibaadaysto sax haddii uusan habeenkii soo kici karaynin intuusan seexanin inuu tukado nebigu siduu kula dardamay abu hurayra witirka ha ka seexanin buu kuyidhi intaadan seexanin witri dadka qaarkoodoo hurdo culusoo laga yaaba inay soo kici waayaan intaadan seexanin waa inaad qac ka siiso saddexda ragcadood shantaada ragcadood toddobadaada ragcadood sagaalkaaga ragcadood koo iyo tobankaaga ragcadood intaad ka gaadhsiisaba haddaadse hunguri ka qabto inaad kici karayso habeenka qaybtiisa dambe u dibdhigo waa xilliga xilliga rabbi subxaana wa tacaala iridaha furay ee uu leeyahay yaa waxay weydiista oon siiya saas daraaddeed khaasatan dadka xamalatlqur-aanka khaasatan dadka qur-aanka xifdisan ee yani macalimiinta ah ee ardada ah ee ducaadda ee qur-aanka xifdisan waxay ku tahay si gooni ah ayaa xil u saaran yahay maxaa yeelay qur-aanka ruuxii ka seexdaayay maalinta qiyaamada wuu dacweynaya ruuxii u soo jeedana maalinta qiyaamada xujuu u noqonaya oo u doodaya wuxuu leeyahy rabbiyow manactuhu nnawma fi lleyl rabbiyow anaa u diiday habeenkii inuu seexdo ee rabbiyow ergadiisa iga aqbal ilahi subxana wa tacala ergada waa ka aqbalayaa waa habeenkiibuu hurdada kuu diiday oo kusoo kiciyey marka wasalluu billeyli wannaasu niyaam labi-iyo tobankaa khaslo ama labiiyo tobankaa arrimoodee halkaa xadiis ku soo wada arooray haddaynu xaqiijinno biidn illahi jannada ilahi waa gelayna subxana wa tacala saddex arrimoodoo iska ilaaliya layna leeyahay saddex iyo sagaal arrimood oo layna farayoo sameeya layna leeyahay waa labiiyo tobanka arrimood wey bakhaylnimada ha raacina bakhaylnima waaba idinku jirtaaye laakiin bakhaylnimada yaan loo hogaansamayni ha lala dagaalamo waa kow naftu say rabtana ha ka yeeline xakameeya oo iska celiya waa laba tawaaduca oo kibir iyo isla weynan iyo qabyuusan ku gelin khalqiga intooda hoos hoose isku dar dadka ilaahayna subxaana wa tacaala inaad caqli iyo ra'yi iyo cilmiba kaga roontahay isrumaynin iscajabinin saddex waa saddexdaas saddexda xigtaana waxa weeyaan haddaad cadhaysan tahay iyo haddaad faraxsan tahayba cadaaladda ku dadaal haddaad faqri ku hayo iyo haddaad eragsan tahayba dhexdhexaad ahow haddaad meel cidlaa joogto iyo haddii lagula joogaba ilaaha cabsidiisa qalbigaaga ha ka buuxda saddexna waa saddexdaas saddexda kalena waxa weeyaan salaad tuko oo tii kale ku sug xiliyada qabowga xubnaha weysada wada gaadhsiiyoo ku dhammaystir salaadaha jamaacadana aada oo u lugee ayadana dembidhaaf baad ku helaysaa saddexna waa darajooyine yaan lagaa dheeraynayn qayrkaa la tartan oo yaan lagaa saramarin waxaa gacantaada ku jira bixi hana u aabayeelin allah ku siina subxana wa tacaala waxaa gacantaada ku jira allihii ku soo geliyabaa ku siin doonee deeqsinimada isbar salaantana faafiyo muslimiintu xaq bay kuugu leeyihiino markaad ka hor timaaddo salaankaad garanaysa iyo kaadan garanayninba habeenkii markii la hurdana soo kaco rabbiga ishortaagoo la munaajahood oo tuko labiyo tobanka arrimood weeye ilahay waxaan ka baryaa inuu ina waafaji kuwooda xunna ilahi subxana wa tacala inuu inaga sarfiyo wanaagoodana inuu ilaahina siiyo ina waafajiyo hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslama calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslem